faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beled weyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareel
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantaasig reediyo cadaado gaalkacyo maryan mire axmed reediyo cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beled weyne
cabdifataax cali cumar tawakal reediyo cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton reediyo cadaado magaalada gaalkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta reediyo cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo reediyo cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado baledweyne
yaxya cabdirasaaq soofe reediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan wanaagsan saaxiibayaal ku soo dhowaada warka subaxnimo saakay akhbaaraadka warka aad ku maqli doontaan kuwooda ugu waaweyn waxaa ka mid ah maamulka puntulani oo soo bandhigay natiijada dadka laga baaray caabuqa koronafayras dowladda federaalka soomaaliya oo war cusub ka soo saartay kubsi ka dhacay meelo ka mid ah dalka faahfaahino dheeraada oo ka soo baxaya howlgallo ka socda magaalada jowhar iyo dad lagu soo qaqabtay howlgalladaasi somalilan oo sheegtay inay saddex magaalo dad ku sugan laga baarayo cudurka halista ee koronafayras qodobadaas wixuun ugu soo korno intaan war ku jirno ayaa idiin soo gudbi doonaa saaxiibadana dhagaysanayow ee garow diyaargarooba faahfaahintooda
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan ayaan habad idiinka leenahay saaxiibayaal waa subaxnimo axad ah taariikhdana ku beegan tahay shanta bisha afaraad maarso labada kun iyo labaatanka intaasi waxa ayaan qodobada ugu dorkoronaa warka subaxnimo iminkii haatana kusoo dhowaada warkii oo dhan oo maanta aan ii akhri doona anigoo ah meeya sharaaf karaama iminkii haatana kusoo dhowaada qodobadaasi oo faahfaahsana dowladda federaalk soomaaliya ayaa war cusub ka soo saartay kufsi ka dhacay meelo ka mid ah gobolada dalka wasaaradda habeynka iyo horumarinta xuquuqul insaanka ee xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa cambaaraysay fal kufsi ah oo lagu geystay saddex caruur ah oo da-dooda kala tahay saddex jir afar jir iyo toddoba jir oo lagu geystay degmooyinka afgooye iyo balambale war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda ayaa waxaa lagu sheegay inay si aad uga tahay kufsiga loo geystay saddexda caruurta ahayd islamarkaana si xoog leh u cambaaraynayso falkaasi wasiirka wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqul insaanka oo war-saxaafadeedkani soo saartay ayaa tidhi waxaan ugu baaqayaa cid walba inay ixtiraamto dhoorsanaanta sharafta dhibanayaasha iyo qoysaskooda kana fogaadaan dembi la xiriira sheegitaanka magacyadooda iyo baahinta sawirradooda ugu dambeyn qoraalka wasaaradda ayaa waxaa lagu sheegay in fal kasta oo tacdi ah lagu soo wargeliyo wasaaradda ciidamada booliska ama xariilaalinta guud ee qaranka kuwaasi oo ah halka ugu hore ee wax looga qaban karo faralkaasi maamul goboleedka puntland ayaa soo bandhigay natiijada dadka laga baarayo cudurka halista ah ee covid sagaal iyo toban haashim cumar xasan ayaa inoo dhammaystiraya qodobkani maamul goboleedka puntland ayaa shaacisay natiijadii baaris lagu sameeyey afar qof oo looga shakisanaa caabuqa covid nteen kuwaas oo baaritaan lagu sameeyey wasiirka caafimaadka puntland jaamac faarax xasan kana mid ah guddiga ka hortaga caabuqa covid nteen ee puntland ayaa sheegay inaysan jirin kiis cusub oo la xiriira caabuqa covid nteen ee laga helay deegaanada puntland waxa uu sheegay in afar qof oo loo qaaday baaritaan kana mid aha shan ruux oo la karantiilay la xaqiijiyey inaysan qabin caabuqa covid nteen guddiga wacyigelinta iyo ka hortaga cudurka coronaviruska guddigu wuxuu caddaynayaa inaysan jirin wax kiisas cusub ah oo laga helay deegaanada puntland maanta oo ay taariikhdu tahay afarta bisha afraad laba kun iyo labaatanka guddigu wuxuu xaqiijinayaa in natiijada ka soo baxday dhammaan baaritaanadii ama saamballadii laga qaaday dadkii looga shakiyey cudurka coronaviruska ee ku jiray karantiinka in ay soo noqdeen iyagoo ah negative lana xaqiijiyey in aanay qabin cudurkaas coronaviruska ah guddigu wuxuu si dhow ula socdaa muwaadinkii looga shakeeyey caabuqa covid nteen ee la karantiineeyey labadii abril in xaaladiisa caafimaad ay ka soo reynayso maantana laga qaaday baaritaankii labaad ama sambalkii laboratoriga laga qaaday aynuna sugayno jawaabtii soo noqon lahayd ee ka soo noqon lahayd sambalkaa la qaaday guddigu waxay sii adkaynayaan xoojinta awaamiirta amniga joojinta isku socodka dadweynaha ee aan muhiimka ahayn ee gudaha magaalooyinka iyo gobollada oo iyo ka ganacsiga qaadka sidaa daraaddeed si aynu wadajir uga hortagno faafidda caabuqa covid nteen waa in ay muwaadiniintu raacaan talooyinka guddiga ka hortagga caabuqa covid nteenka howlwadeennada wasaaradda caafimaadka iyo baaqyada caalamiga ah ee ku aadan coronaviruska ugu dambayntii guddiga ka hortagga covid nteen wuxuu ku celcelinayaa in shacabweynaha reer puntland dad iyo dabadba ay ka qayb qaataan sanduuqa taakulaynta iyo ololaha wacyigelinta iyo ka hortagga covid sidoo kale wasiirka ayaa waxa uu sheegay inay la socdaan xaaladda ruux la karantiilay islamarkaana xaaladiisa caafimaad ay haatan soo hagaagayso faahfaahino dheeraada ayaa waxay saakay ka soo baxayaan howlgallo ka socda magaalada jowhar ee caasimada maamulka hirshabeelle iyo dad lagu soo qaqabtay howlgalladaasi kadib markii xalay ka dhacay magaaladaasi qarax miinada nuuca dhulka lagu aaso ciidamada booliska hirshabeelle ee magaalada jowhar ee caasimada maamulka hirshabeelle ayaa xalay ilaa isaake waxay gudaha degmadaasi ay ka wadaan howlgallo baaritaana ah kadib markii xalay halkaasi uu ka dhacay qarax geystay khasaare iskugu jira dhimashadii dhaawac qaraxani oo ahaa miinada nuuca dhulka lagu aaso ayaa waxa uu ku dhintay hal ruux waxaana sidoo kale ku dhaawacmay shan ruux uu ka mid yahay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka hirshabeelle oo lagu magacaabo zakariya muumin hilowle ciidamada ayaa waxaa la sheegay in howlgalladooda ay ku badigoobayeen dadkii ka dambeeyey qaraxaasi islamarkaana miinada ku aasay goob xiliyada qaar ay isugu imaan jireen dad iskugu jira shacab iyo madax intaba ciidamada ayaa waxay goobjoogayaal u sheegeen in howlgalka ay ka sameeyeen agagaarka xaafadda ku dhoodhow halka uu qaraxa ka dhacay oo ah inta u dhexaysa garoonka kubadda cagta ee magaalada jowhar ee shangoole iyo boosteejada laga raaco gaadiidka soo aado magaalada muqdisho islamarkaana lagu qabtay dad fara badan ugudambeyn ugu dambeynna somalilan ayaa sheegtay in saddex magaalo dad ku sugan laga baarayo caabuqaadhista ah ee coronavirus wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta maamulka somalilan mudane saleebaan yuusuf cali koore ayaa sheegay in xanuunka covid sagaal iyo toban uu soo gaaray somalilan sidaasi daraaddeedna uu bulshada ugu baaqay inay qaataan fariimaha guddiga heer qaran ee ka hortaga cudurkani ah ee covid nteen kuna caanbaxay coronavirus wasiir saleebaan yuusuf cali koore ayaa xusay in cudurka uu soo gaaray magaalooyinka hargeysa burco iyo berbera waxa uuna yidhi maanta xanuunka hargeysa burco iyo berbera waa uu joogaa ees ilaaliya oo salaanta isku soo dhowaanshaha iyo gacanqaadka joojiya qof ayaa dili kara boqol qof isagoo aan ogeyn ama aan mas-uuliyad iska saarayn marka aynu qaadanno tallada dhakhaatiirta wasiirka wasaaradda dhaqanka iyo wacyigelinta somalilan mudane suleymaan yuusuf cali koore waxa uu intaasi hadalkiisa ku daray dad ayaa tijaabadooda la wadaa wayna badan tahay labadii qof ee horeyna waynu xaqiijinay inuu hayo cudurka koronafirus ayuu yidhi wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta maamulka somalilan ugu dambeyn wasiir koore ayaa waxa uu bulshada somalilan u soo jeeday inay qaataan fariimaha guddiga heer qaran ee ka hortaga xanuunka covid sagaal iyo toban wasiirka warfaafinta ayaa ka mid ah guddiga u diyaargarowga ka hortaga koronafirus ee deegaanada maamulka somalilan guud ahaanba waxaan jecelnahay dhegaystayaal inaan intaasi ku soo afmeerno warkii subaxnimaad kala socotay radio cadaado siddeed siddeed dhibic shan megaartis war-soo saaraha saaka wuxuu ahaa haashim cumar xasan anigan waxaan ahaa meya ashraaf garaama warkan warkiisa xiga sidaasiyo ammaano allah